bulshada ku nool xaafadda howlwadaaga ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa isku tashi dadweyne ku bilaabay dib u dayactir lagu sameynayo wadada burjada ciinta ee galbeedka magaalada beledweyne wadadan oo marin muhiima u ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka isaga kala goosho gobolada dalka ah ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan oo sababay inuu adkaado marinka wadada gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cali sow ayaa shacabka reer beledweyne ku bogaadiyey isku tashiga ah ay wadadani ku dhisayaan isagoona ballan qaaday in wadadani laami la saari doono waxaan u mahadcelinaa guddigan shaqada wanaagsan iyo sida ay isku hooleen in xaqiiqdii waddadan oo baahi weyn loo qabi inay intaan soo gaarsiiyaan ayna marayso heer gabagabo ah in maanta waddadan oo culays badan ka taagnayd bulshadan dhibaato ku haysa inay u kacaan ayna xaqiiqdii wax fiican ay ka qabtaan marka hore waxaan u mahadcelinaa guddiga dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sidaad ogtihiin waddooyinkii magaalada inta badan way burbureen bulshaduna isku tashi bulshada ayaa wax walba dowladnimadu waa isku tashi bulsho iyo dowladnimo insha allah waxaa idin ballan qaadayaa inta uu dhammaanayo sanadka waddadaas in laami la saari doono waxaa soo dhammaaday mashaariicdii loogu talagalay dhismaha waddooyinkan ay maalgelinayeen baanka adduunka saddex waddo oo ugu horreysa oo ay ka mid tahay waddadan burjadii ciinta ee noqoto waddadii saddexaad oo la dhisa doono insha allah dhowaanna ay yeela doonto laamiyo iyo buundooyin iyo meelo ay biyaha ay maraan xilliga roobabka ah waddadan waa waddo aad muhiim u ah bulshada waa waddo inta badan dhibaato ay ku qabeen bulshada in xilliga roobeedka aysan isku socodka bulshadu ay cariiri ay noqon jirtay laakiin insha allah guddiga waxay sameeyeen dadaal aad u wanaagsan waxayna soo gaarsiiyeen meel aad u wanaagsan waddada burjada ciinta ee beledweyne ee haatan shacabka magaaladaasi ay habka isku tashiga ku dhisayaan ayaa burburka soo gaaray wuxuu sababay inay adkaato maritaankeeda